duhur wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan warka duhure rediyow dalasoon qodobada wararkeenna kuwooda ugu doora karoona waxaa ka mid ah
faahfaahino dheeraada oo kasoo baxaya weerar qaraxyo ku bilowday oo ay al-shabaab ku qaadeen deegaanka khaayib ee gobolka galgaduud
dowladda soomaaliya oo war ka soo saartay weerarkaas qaraxyada ku bilowday ee al-shabaab ay ku qaadeen deegaan ka tirsan galgaduud
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray degmada ceelbarde
faahfaahino dheeraada oo laga helayo rag hubaysan rag hubaysnaa oo wiil dhallinyaraha ku dilay gudaha magaalada muqdisho
madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle oo tegay deegaano dhowaan lagala wareegay dagaalamayaasha al-shabaab
dowladda imaaraadka carabta oo cambaaraysay qarax ka dhacay gudaha magaalada muqdisho
iyo dibadbaxyo xoogan oo weli ka socda gudaha dalka iiraan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu dooroonaa warkayga duhur markana kusoo dhawaada iyaga oo faahfaahsan waa duhurnimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay todobada bisha nofembar sanada laba kun iyo labayo labaatan dulmarka warka duhur ayaad maqasheen qodobadii intaasi ka faahfaahsan u diyaargaroowa markan
aynu ku bilownay faahfaahino dheeraada ayaa waxa ay kasoo baxayaan weerar qaraxyo ku bilowday oo al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka qayib ee gobolka galgaduud waryaheena mahad nuure axmed ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya
maanta ka dhacay deegaanka kaayib ee ku yaala gobolka galgaduud weerar ku bilowda laba qarax oo isxigtay oo al-shabaab xilli hore oo aroora deegaankaasi ay ku qaadeen ayaa waxaa xigtay dagaal toosa oo dhex maray ciidanka deegaanka ee ku sugnaa halkaasi oo garab ka helaya ciidanka dowladda soomaaliya kuwa galmudug dagaalka ayaa sababay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashiya dhaawac waxaana xogaha ay dalsan halkaasi ka hesha tilmaamayaan in aaqirkii al-shabaabka weerarka soo qaaday deegaanka laga saaray ilaa haatanna ay ku sugan yihiin ciidankii horey ugu sugnaa deegaankaasi wararka hoose ee soo baxaya ayaa sheegaya in khasaare dhimashiya dhaawac leh oo sababay dagaalkaasi ka dhacay deegaanka kaayib islamarkaana u dhexeeya ciidanka dowladda soomaaliya iyo sidoo kale dadka deegaanka ee sabaabuliyo ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta maamulka galmudug oo horey deegaankaasi fariisimo uga samaystay inkastoo si dhab aan xogta loo xaqiijin karin dagaalkaasi intii uu la egyahay khasaaraha ka dhashay maadaama al-shabaab ay markii horeba ay bartilmaameysadeen goobihii isgaarsiineed ee ku yaalay deegaankaasi ay qarax ku burburiyeen deegaanka kaayib oo soddon kilomitir dhanka koofureed ka xiga degmada baxda ee gobolka galguduud ayaa kamid ah goobihii ugu dambeeyay ee laga xoreeyay al-shabaab howlgalladii ugu dambeeyana ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka ay kula wareegeen al-shabaab ayaa horey kaayib ugu lahaa fariisimo iyo maxkamado ay dadka ugu yeeri jireen balse markii dambe gacantooda laga bixiyey deegaano badan oo dhaca koonfurta gobolka galgaduud ayaa bilihii iyo sidoo kale toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa ka dhacay dagaallo u dhexeeya al-shabaab dadka deegaanka iyo ciidanka dowladda soomaaliya oo garab ay ka helayeen uguna dambeeya dagaalka maanta ka dhacay deegaanka kaayib ee koonfurta magaalada baxday ee gobolka galgaduud
waryahayaga mahad nuure aada u mahadsan yahay wararka qaraxyadaasi weerarada ku bilowday ama weeraradaasi qaraxyada ku bilowday intaanan ka bixin dowladda soomaaliya war ayay kasoo saartay weeraradaasi maanta lagu qaaday deegaanka kaayib ee gobolka galgaduud sida warkaan ay ku faahfaahineyso ilhaan mustafa
somaliya ayaa sheegay in milatariga soomaaliya iyo dadka deegaanka ay al-shabaab ku jibiyeen dagaal ka dhacay magaalada kaayib ee degmada baxdo kadib markii ay al-shabaab saaka weeraro ismiidaamin ah ku qaaday saldhig milataris oo soomaaliya ku leeyihiin deegaanka kaayib oo ka tirsan gobolka galgaduud sida ay baahisay wakaalada wararka ee soona jenaraal cabdulaahi cali caanood ayaa sidoo kale warbaahinta qaranka u sheegay inay khasaaro gaarsiiyeen kooxda al-shabaab dagaalka ayaa saaka salaadii subax wax kadib ka bilowday deegaanka qaayib oo qiyaastii dhowr iyo soddon kilomitir u jira magaalada baxda waxaa la sheegay in laba gaari oo lagu soo raray walxaha qarxa lagu weeraray saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada deegaanka oo taageero ka helaya milatariga soomaaliya ee fadhigeedu yahay deegaankaas wararka waxay intaa ku darayaan in rag hubeysan oo ka tirsan kooxda al-shabaab ay weeraro culus ku qaadeen deegaanka xilli dagaal xoogan uu ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kooxihii weerarka soo qaaday
mahadsanid madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa uu gaaray deegaanka ceel berde iyadoo uu wafdi haar sara uu hogaaminayana ee halkaasi madaxweynaha ay ku helinayeen safarka uu halkaasi ku tegay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen laftagareen iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa lagu soo dhaweeyay degmada ceelbarde ee gobolka bakool socdaalka madaxweynaha ayaa ku qotoma u kurgelidda xaaladda degmada dhinacyada amniga saameynta abaarta waa saameynta abaarta ka jirta halkaasi iyo dhiirgelinta ciidanka iyo dadka deegaanka u diyaargaroobaya bilaabidda howlgallo ka dhana dagaalamayaasha al-shabaab oo laga saarayo deegaanada koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin
markan haddaan eegno warar kala duwan waxa ay kasoo baxayaan dabley hubeysan oo maanta dil ka geystay degmo ka tirsan gobolka banaadir rag hubeysnaa ayaa waxaa lasoo wariyey in degmada dharkeenley ee gobolka banaadir ay maanta ku dileen wiil dhallinyaro ahaa oo lagu magacaabi jiray allah u naxariistay cabdiraxmaan cumar abshirow kadibna ay goobta isaga baxsadeen faahfaahino kala duwan ayaa kasoo baxaya dilka wiilka dhallinyarada ah loo geystay wararka qaarkoodna waxa ay sheegayaan in rag burcad ahaa oo doonaya inay dhacaan ay ku dileen xaafadda kaaba goday qeybta degmada dharkiinley ee gobolka banaadir allahu naxariistay cabdiraxmaan cumar abshirow ayaa la dhashay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka wuxuuna ka mid ahaa dhallinyarada waxbaratay ee ku nool caasimadda ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa tegay halka dilka uu ka dhacay iyagoona goobta ka qaaday meydka wiilkii dhallinyarada ahaa hase yeeshee aysan ku guuleysan inay gacanta ku dhigaan dadkii ka dambeeyey falkaasi dilka ah ee loo geystay cabdiraxmaan magaalada muqdisho waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey kusoo badanaya dilalka loo geysto dhallinyarada iyo dadka shacabka ah iyadoo dhowr jeer oo hore qaar ka mid a degmooyinka gobolka banaadir ee kooxo burcad ah oo dadka doonaya inay dhacaan iyo agabka ay wataanna ka furtaan ay ku dileen dad shacab ah oo ay doonayeen inay dhacay u geystaan dilalka ayaana kusoo kordhaya caasimadda
madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe ayaa waxa uu gaaray deegaano dhowaan al-shabaab lagala wareegay waryaheena mahad axmed kuwaara ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen guudlaawe iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa waxa ay gaareen deegaanka noordogle oo saddex maalin ka hor ay la wareegeen ciidamada dowladda madaxweynaha waxaa socdaalka ku wehlinayay xubno ka tirsan labada gole ee hirshabeelle guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe mudane axmed meyre makraan saraakiil ciidan iyo siyaasiyiin ka soo jeeda deegaanada hirshabeelle madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa deegaanka nuurdugle ku soo dhoweeyey xildhibaan yuusuf ibraahim afrax iyo xildhibaan cismaan xaadoole oo horey ugu sugnaa deegaanka nuurdugle ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay sarreeye gaas cali caraaye cusuble gacmadulle waxaana u mahad celiyey ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa deegaanka ee ku sugan deegaanka nuurdugle oo dhowaan ay la wareegeen ciidamada dowladda aniga maanta halkan waxaan ka mid ahayn waftiga oo madaxweynaha uu hogaaminayey waxaan ka nimid masaajid cali guduud halkan waxaa loo yimid oo loo soo aaday kormeer iyo dhiirigelin ciidamadii halkan cadowga ka xoreeyey maxamed siciid iyo nuurdugle iyo tuulooyinka u dhow in loo hambalyeeyo xildhibaanadii iyo saraakiishii hoggaaminayey ayay arrintu ku saabsanayd waana runtii waa soo gaarnay wixii ay qabteenna haddeer waa looga mahad celiyey madaxweynahana mahadcelinta ugu dambaysa leh ee halkan arrintaas ayaa loo yimid waa mahadsan yihiin ciidamadii halkan qabtay waajibaadkooday qabsadeen intaas keliya maahane waxaa laga rabaa waajibaad waxaa sugaaya soomaaliya oo dhan horta inay cadowga laga xoreeyo gaar ahaan hadda gobollada ay ku wajahan yihiin hiir shabeelle galguduud iyo mudug gobolladaas hadda ay ku wajahan yihiin inay cadowga ka xoreeyaan waa runtii waana ka muuqataa yacnii wejiyadooda farxadda ka muuqata waa insha allahu tacaala maalmo dhow inay meelahaas gaari doonaan waa rajaynaynaa waana ku faraxsannaha waxa ay qabteen marka waxaan leeyahay cid kasta oo soomaaliya oo muwaadin soomaaliyeeda oo ama dalka ha joogo ama dibadda ha jooge waxaa waajib ku ah cadowgan khawaariijta inuu la dagaalamo xooggiisa ku bixiyo xoolihiisa ku bixiyo fikirkiisa ku bixiyo ayaa laga rabaa xildhibaan yuusuf ibraahim afrax iyo xildhibaan cismaan maxamuud xaadowle oo ku sugan deegaanka nuurdugleh ayaa mas-uuliyiinta soo gaartay deegaanka waxaay uga warbixiyeen xaaladda deegaanka meesha aan taagannahay maanta waxaa waaye saddex boqoloo kilomitir meel u jirta magaalada muqdisho saddex maalin ka horana waxaa ku guulaystay ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda iskaashanaya inay ka saaraan masaajid caliguudna waxay u jirtaa soddon kilomitir ilaa soddonkaas kilomitir inay soo baacsadeen ay cadowga ka saareen ilaaha ku guuleeyey ninowna markaan xoog badan iyo culaysaana laga sheegaayo meelahan kale markay ka dagaalamaan laakiin markii qowmiyaddan lagu soo deeyey waa iska sii ordayaan dhibaatadaasu meel ay ka haydama sheegi karna marka ilaah baa mahaddaas kale guushuna insha allahu hadduu ilaahay yidhaahdo waa sii soconaysaa waana socon doontaa maantana madaxweynihii iyo guddoomiyihii iyo saraakiishii oo hoggaaminaysay ciidamada ayaa garbahaan ee taagan oo booqasho u yimid meeshay qabteen ciidanka dawladda iyo ciidanka deegaanko isgarabsanaaye al-shabaabna waxaan u malaynayaa inuu u adkaysa waaye asugu dadka kale wou la diriraayo sida loo sheegaayo laakiin qowmiyaddan waa u adkaysa waaye maahane saddex boqoloo kilomitir meel fudud ma aha marka waxaan leenahay ilaaha mahaddaas iskale oo awooddaas nool kaga baqaayo na siiyey xildhibaankii ugu horreeyey ayaa sheegay nimankaan hore waa u sheegno waa ishaynaa waxaan kala helnaana leenna meeshaan waxay u jirtaa caliguduud soddon iyo shan kilomitir maalidhood caliguud xoogaydhin waa isku salaanna nimanku laakiin waa weyne waa weyne hadda waa weyne nimanku sidoodabana waa ogtihiin maleeya dagaalkooda waa dagaal naageed naag xatay saas dad u madishaan maleeya adoo soo jeedda lagama yaabo inay walax kugu dhiftaan laakiin inay miina meel geliyaan oo adoon ka filayn kugu qarxiyaan in ii sheeg nin maskiin oo sacbooley meel iska fadha bisoola inta duudkiisa kala yimaadeen weliba hortiisa ka imaan waan sacbooley ay duudka ugu dhiftaan waxaas waaya dagaalkooda dadka deegaankan iyo dawladda isteedka iyo tan federaalka kadib marka ay indhaha ku soo jeesteen waa rooro waayan anunku waa lanna waxaan rabnaa marka hawshaan waa sii wadaynaa ilaa aan ka saarno gobolladan saan hore u sheegnay marka waana sii wadi doonnaa haddii allaha awoodda leh ou noo oggolaado waa sii wadi doonnaa mana ku fiirsan doonno in dadkayna iyo deegaanadayna aanu koo mas'uuliyad sheegahayno ee dadka inaan dadkayna maanta dadkay fiirsanaan ah inaan ku fiirsanno kuwaanoo kale waana ka saari doonnaa waana ka saaraynaa dadka deegaankana waa u mahad celinayaa sida ay qayb ugu yihiin dagaalka guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe mudane axmed meyre makaraan oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugan furimaha hore ee dagaalka kana mid ah mas-uuliyiinta soo gaartay deegaanka nuurdugle ayaa dhankiisa waxa uu ciidamada uga mahad celiyey guulaha ay gaareen shacabka ayuu ugu baaqay in ay la shaqeeyaan ciidamada
ilaahay baa mahad iskale maanta halkaana keen anigoo caafimaad qabno maalmahaanna ay ku sugnaayeen ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada deegaanka ayagoo maaragtay nimankii cadowga ahay oo farxadka ahay la baacsadow haayo waxaan aad iyo aad uga mahad celihaynaa ciidamada xoogga dhammaantood iyo maaragtay kuwa deegaanka sida ay maaragta u baacsahayaan nimankan nimankaana waa fidno fidnadana ilaahay maaragtay ummaddan inuu ka dulqaado inaan annagana ka shaqayna loo baahan yahay waa fidno inaan dhahnee ka aamusno waxba tiri mayso laakiin inaan annagana gacmahayna ku suulinno oo xumaanta aan suulino waa wax loo baahan yahay marka waxaan rabnaa dadka deegaanka ama maaragtay shacabka degan gobolka shabeellaha dhexe hadda meesha howlgalka ka socdo meelaha kaleento waa lagu tiigi doona waana loo sii socdaahe inay maaragtay soo wada baxaan ay nimankan farxadka ay qoryaha ka reebtaan waxaan sidaas sidoo kale shalay waxaa jirtay in la qabtay nin meeluu ka yimid iyo meeluu socda la ogeyn oo timihi ku baxeen oo nimankan ka soo farxaday raagaceelaa lagu hayaa raagaceelou ku xidhan yahay waxaana soo qabtay nin beeraleeyahoo beertiisa falayaa soo qabtay marka sidaasoo kaleento in loo qaqabto qoryahana looga reebto dadkan inta laga keena duurarkaas laga keena lasoo keena meelahan hadday meesha shabaabka ay ka dhex baxaanna meelay u socdaan aysan ogeyn in la qabto qof kastoo gurigeeda iyo beerteeda ku aragto inay soo qabato
halka warkaasi aad kala socotaan waa radio dalsan wal waxaad dhegeysaneysaan warka duhur ee radio dalsan wararka dibadda haddaan eegno waddanka iiraan weli waxaa ka socdaa dibadbaxyo aada u waaweyn oo xoogan oo ka dhacaya gudaha dalkaasi dibadbaxyadaas ayaana waxaa looga soo horjeedaa dil loo geystay gabar dhallinyaro aheyd sidoo kalena dil iyaguna loo geystay koox dhallinyaro ahaa oo iyaguna arday ka mid ahaa gudaha dalkaasi wax ka barta dibadbaxyada ayaana waxay yihiin kuwa isdabajoog ah oo magaalooyinka waaweyn oo dalkaasi ku yaala gaar ahaan magaalada tehraan ee dibadbaxyadu si weyn ay kaga socdaan ilaa iyo haddana dowladda dalkaasi wax warakama aysan soo saarin dibadbaxada dadka shacabka ahna lama aysan hadlin booliska ayaa inta ugu badan rabshado ay dhex maraan iyo shacabka booliska oo doonaya in dibadbaxyadu ay istaagaan iyo shacabka oo iyaguna doonaya in dibadbaxyadu ay sii wadaan
guud ahaana intaas ayaan jecelnaha inaynu kusoo gabagabayno war waxay dalkii daafaha caalamka naga soo gaaray oo aad ka dhageysaneyseen radio dalsan idinkuna waad ku mahadsantihiin la socodka la jaanqaadka warka duure radio dalsan
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel